waa haddee ku faraxsana inaan ilaahay nala soo nabad ceshay waxaan safaro ku maqnaa aan ka qayb galay shirkii wadamada islaamka ee ka dhacay turkiga waa uu shirku laba maalmood u socday waxyaabay looga hadlay waxay ahayd adigu sidii dowladaha islaamka kubo ee arrimaha dhex yaala iyo xurgufaha dhex yaala sidii loo cubeyn lahaa sidii dhinac loogu soo dejeysan lahaa in dadalka kale iska ashla arrimaha amniga arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadda intaba adigu dad waxyaaba isku afgaran waay waa jira laakiin marka dambe waxaa isku raacay dhowr qodobo oo runtii ahaa communicating oo soo baxay inaan rawaal ahaa in adigu lagu heshiiyey in waxyaabaha hadda jirana la xaliyo runtiina wadamada islaamka ay xil isu saaraan in dalaqooda dhexdooda iyo dhaqaalo darada iyo waxa keenaya in gacan weyn laga geysto kadib waxaan aaday oo aan ku tegey visit dalka ruushka saarin wasiirka arrimaha dibadda aan kala hadlay sidii ardee aan iskaga kaashan lahayn xiriirkii hore noo socon lahaa iskaga kaashan lahayn iyo arrimaha amniga ee jira iyo arrimaha kaloo dhaqaalaha ee maanta annaga ogtiin dhalinyaro badan baan leenahay marka waxaan rabaa anoo fursaddan uga faaidaysanaya runtii inaan tacsi mar labaad u diro dhalinyaradii waalidiintii dhalinyaradii ku dhimatay badda allah naxariisto sababaha aan u tagin waxay ahayd runtii in la helo fursad dhaqaale si dhalinyaradaas maanta ee mustaqbalkooda uga dhex adkaan dalkooda gudihiisa adigu waa soo dhaweeyeen runtii waa ku heshiinay inay gacan weyn ka geystaan sidii ay amniga inoo dhisi lahaayeen waxaan kala hadlay dee hadda ciidamada shisheeye ee hadda anaga gacantana sida amison fursad waxaa weeye yar ee maa fursad jelaysa in ciidankeena la helo si dhaqsaha la dhiso si amniga halkan waxyaabaha maanta jira caqabadaha jiran ay uga hortagaan waddankan amnigiisana ay la wareegaan guud ahaan marka wadigu waa runtii aad baan isku soo afgalanay waa rajaynaynaa insha allah in mar kaleeto ay dhici doonaan hadda waxaa ka dambeeyay wasiiradii iyo taliyaasha ciidamada iyo inay yeelan doonaan fursad ay is adkaan kadibna runtii sidii ciidankaas loo dhisi lahaa in aan ku heshino